waxaan uga faa'iidaysanayaa soomaalida xukuumadda federaalka ah dadka bannaanka jooga iyo cid kasta oo danaynaysa deganaanshaha iyo xasiloonida iyo horumarinta iyo midnimada soomaaliya shirkan inuu yahay mid wanaag lagu raadinayo wanaag keenaya gogol nabadeed ah xumaan ayna ku jirin tuhun uuna ku jirin dagaal uuna ku jirin wax xumaana iyo ayna wadin wax carqalada midna natiijadaadna ka ogaan doontaan insha allah waxa ka soo baxa soomaalidana abshir buu u yahay taa marka waxaan u baahannaha in loo fahmo oo ayna cidina shalaysanin shirkaani ma aha ballan cid gaara u ah cid cod loogu yahay dhib lagu abuurayo waa mid soomaali iyo wanaaggeeda lagaga tashanayo